toban bilood ayaan magaaladan ka maqnaa qaraxii oktoobar halkan ka dhacay ee burburka lixaadda leh geystay waxaan leeyahay marka ugu horraysa inta nooga dhimatay allah u naxariista burburkana insha allahu tacaala waa ka soo kabanaynaa intaa markaan ka gudbo waxaan mahad iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha dowladda hiiraan state walaalkay cali jayta cismaan ee runtii maanta meeshay wax joogaan heerkan soo gaarsiiyey ee cadowgii dhibaataynayey hiiraan muddo duurkaa kula jiray ee u dhabar adeegay mukeefka ka doortay dhaxanta iyo kulaylka ka doortay ilaahay subxaanahu wa tacaalaana sababtiisa ay guusha ilaahay nagu siiyey nasriga nagu siiyey ee maanta aan ku naaloonayno nabadgelyada aan ku joogno deegaanadeennii aad iyo aadaad u mahadsantahaan leeyahay mudane madaxweyne sidoo kale waxaan bogaadinayaa u mahad celinayaa walaaladay xildhibaanada federaalka ee nala joogay iyagana ee gobolkan joogay ee u dhabar adeegay ee maanta meeshaan aan fadhinna heerkan soo gaarsiiyey aad iyo aad u mahadsan yihiin labada walaalahay saaxiibbaday runtii maxamed cabdulaahi buraale waa nin saaxiibkay ah waa nin magaalada beledweyne ku wada dhalanay ku kornay iskuulkii waxbarashada aasaasiga wada qaadannay waa saaxiibkay qaali ah isaga iyo maxamed cabdiqaadirba shaqada adagay qabteen waxaan leeyahay gobolkaanaad u soo baxdeen waad ku mahadsan tihiin taariikhda ayaana idin qori doonta hadduu ilaah yidhaahda historiga iskuullada hiiraan state lagu dhiga ayaa niinagu qori doonaa biidni aljabbaar aadaadna u mahadsan tihiin waxaan rabaa fursaddan inaan ugu faa'iidaysto maanta oy taariikhdu tahay labaatan iyo toddobadii bishii toddobaad laba kun labaatan iyo saddex waxaan iska casilay xilkii guddoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan ee aan u hayay maamulka fadhiidka ah ee ka arrimiya jowhar